halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii saddex iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mida ciidanka la dagaalanka argagixisada yugandha oo howlgallo baaritaan ah ka wada meelaha soomaalida ay ka degan yihiin kambaala iyadoo safaaradda maraykanka ee yugandhana ay dadka maraykanka ee halkaasii degan kula talisay in ay guryahooda joogaan waxaana jira warbixinno ay booliska yugandha ay sheegeen oo ay heleen oo ah in kooxda al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalanta ay u soo hanjabtay dalalka yugandha iyo kenya afhayeen booliska dalka yuganda u hadashay ayaa sheegtay in ay amar ku bixiyeen booliisku in dalal kasta oo laisugu yimaado ama laga dugaamaysto laga sameeyo baaritaano iyadoo dadka la geliyo elasti oo markaa ah taxadar beeraad in dadku ay ka galaan kooxaha ee maaragtay laga baqayo inay weeraro argagixisinimo ka fuliyaan dalka yuganda
qodobada kalean idiin hayna waxaa ka mid a john kerry xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo magaalada qaahiro ku sugan sidii uu markaasi taageero ugu heli lahaa isbahaysiga ka dhanka ah ururka daacish webiga shabeelle oo qarka jebiyey meel kilomitir u jirta magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkii hambalyada iyo heesahana waan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya wararkii caalamka
mid ka mid a saraakiisha ciidanka la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed qaybe ayaa barqanimadii maanta lagu dila weerar ka dhacay agaarka soobe ee magaalada muqdisho sargaalkan ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay markii dambena u dhintay dhaawacii soo gaaray ma jiro wax war ah oo ay dowladda federaalka ka soo saartay weerarkan lagu dilay sargaalkan balse ururka al-shabaab ayaa warbaahinta magacooda ku hadasha iyo shabakadooda twitterkaba soo dhigay in ay dileen taliyo ku-xigeenkii ciidanka la dagaalanka argagixisada
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka masar safar qaybka socdaal uu ku kala bixinayo gobolka uu doonayo taageerada buuxda ee dalalka gobolka si uu u helo isbahaysi caalami ah oo lagu wado in uu la dagaalamo kooxda daacish ee haysata qaybo ka mida dalalka ciraaq iyo siiriya john kerry ayaa la kulmay magaalada kaahirana maanta kula kulmay xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi waxaana uu la kulmaya madaxweynaha masar iyo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka shaqaynaya sidii dagaalyahanada daacish oo dhowaan duqaymo kula beegsaday waqooyiga ciraaq uu ugu heli lahaa isbahaysi ballaaran oo uu dhulka kula dagaalamo ra-iisul wasaaraha ukrein ayaa sheegay in madaxweynaha ruushanka valadimir putin uu doonayo inuu burburiyo madax bannaanida ukrein inkastoo uu jiro heshiis xaba joojina oo ay labada dhinac gaareen isagoo ka hadlayay shir caalami ah oo ka socda magaalada kiyef maanta oo sabti ah ayaa ra-iisul wasaaraha ukrein arseniy yatsanyuk waxa uu sheegay in hadafka master putin uu yahay inuu qabsado ukrein oo dhan horeyna uga mid ahayd midooda soofiyeti ee burburay ra-iisul wasaare yatsanyuk ayaa dhinaca kalena u riyaaqay cunaqabataynta cusub ee dhinaca dhaqaalaha ay reer galbeedka kusoo rogeen ruushanka midooda yurub iyo maraykanka ayaa ballaariyey cunaqabataynta ay ku beegsanayaan waaxaha tamarta maaliyadda iyo difaaca ee dalka ruushanka isku day cusub oo ay ku doonayeen in moscow ay ku ciqaabaan faragelinta ay ku hayso mushkilad amuraha dalka ukrain ka aloosan
ciidamada dalalka indiya iyo bakistan ayaa u istaagay dadaalo lagu samata bixinayo kumanaan dad ah oo ay qarqiyeen daadadkii ugu darnaa ee sannado lagu arko dhulkaasi inka badan muddo toddobaad ah ayay socdeen oo ay socdeen roobab xoogan ayaa waxaay ka dhashay daadad iyo weliba ciid qoyan oo soo duntay taasoo xaaqday guryo iyo wadooyinba ugu yaraan afar boqol iyo toddobaatan iyo dad qof afar boqol iyo toddobaatan iyo afar qof oo u dhashay dalalka indiya iyo bakistan ayaa ku geeriyooday saraakiisha ayaa waxay sheegeen in daadadkani ay hafeeyeen in ka badan ama in ka badan ama in ku dhow laba milyuun oo dada iyadoo kumanaan kala dadahna ay ku gurya beeleen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan magaalada washington ciidamada la dagaalanka argagixisada ee ugandha ayaa wada howlgallo baadhitaan oo ay ka fulinayaan meelo ka tirsan magaalada kambaalo gaar ahaan goobaha ay soomaalidu ka degan yihiin magaaladaasi howlgalkan ayaa ka dhashay kadib markii ciidanka boolisku la sheegay inay heleen warar sheegaya in goobahaasi ay yaalaan waxyaabaha qarxa safaaradda maraykanka uu ku leeyahay dalkaasi ayaa dadka maraykanka ee dalkaasi degan u digtay iyadoo kula talisay in ay guryahooda joogaan haddaba falastiin axmed iimaano stuudiha igu helisa ayaa goor dhoweyd khadka taleefonka ee magaalada kambaalo kula xidhiidhay wariye cilmi cismaan faarax cilmi bowdheri waxayna ka wareysatay wararka la xidhiidha howlgalka halkaasi ka socda
labaiyo tobankii duhurnimo ee saacadda afrikada bari maanta ayaa ciidamada la dagaalanka argagixisada dalka uganda qaybo ka tirsan waxa ay soo gudagaleen mid kamid a hoteelada soomaalidu ku leedahay xaafada kisenyi oo ah xaafada ay soomaalidu kaga badan tahay magaalada kambala ee xabada dalka uganda falastiin ee hoteelka lasoo galay waxaa ku yaala ilaa dhowr xarumood oo ay degan yihiin shirkadaha xawaaladaha iyo shirkado kale markaa iyana ka shaqaysta arrimaha isgaarsiinta iyo arrimaha isgaarsiinta aan dhihin arrimaha taleefal agencyga
socdaalka ulimaadyada socdaalka marka dadka hoteelka deganaa iyo dadkii usoo dukaameyki jiray xarumaha ganacsi ay ku yaala hoteelka intaba waxay weli ku jiraan gudaha ilaa laba iyo tobankii duurnimo ee maanta ilaa iyo hadda hoteelada qaar qaar kamid a albaabadii qolalkiisa aad ayaa loo furay ciidamada waxaa la socda raxan eeyo ah oo iyana markaa kaqeyb ka ah askarta baaraysa waxaana dadka qaar gudaha hoteelka lagu hayo kamida ay sheegeen in ciidamada baaritaanka la dagaalanka argixisada ka wada hoteelka u yimid inay qaarkood u sheegeen in ay hoteelka ka war heleen in uu yaalo waxyaabaha qarxa
howlgalkan waxaa laleeyahay ilaa iyo habeenkii xalay ahaa ayuu ka jiray magaalada maxay ahayd marka xalayna howlgalada ay sameynayeen ciidamada ammaanka
xalay gawaari ay saaran yihiin ciidamada booliiska iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ayaa roonto ku marayay dhammaan meelo kamida xaafadaha soomaalidu ay degto ee dalka uganda waxaana dadka soomaalida ah qaarkood xilligiyada dambe ka socda la weydiinayo sharciyadooda qofkii aan sharci haysanna markaa waa la kaxaynayay waxaana hore u jiray warbixin ay soo saartay booliska dalka uganda oo ah in la qabto qofkii xilli dambe socda kaas oo loo arkayo in isaga halis uu yahay in la dilo ama weli uu wax dilo kuwaas oo marka la qabto subaxda hore laska sii daan jiray laakiin xalay wuu ka bedelnaa iyo habeen horeba waxaana jira warbixino ay booliska uganda ay sheegeen oo ay heleen oo ah in kooxda al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalanta ay usoo hanjabtay dalalka uganda iyo kenya afhayeen booliska dalka uganda u hadashay ayaa sheegtay in ay amar ku bixiyeen boolisku in dad kasta oo socda magaalada bartamaheeda oo laga shakiyo booliiska lala soo xiriiro iyo in meel kasta oo laisugu yimaado ama laga dugaamaysto laga sameeyo baaritaano iyadoo dadka la geliyo elasti oo markaa ah taxadar dheeraad in dadku ay ka galaan kooxaha ee maaragtay laga baqayo inay weeraro argagixisinimo ka fuliyaan dalka uganda marka hoteelkan hadda aad sheegtay ee soomaalidu ay ku ganacsato oo ay degaan ma waxaa jira ma meelo kale bartilmaameedsadeen mise hoteelkan keliya ayuu yahay bartilmaameedkooda
ilaa hadda hoteelkan ayaa anagu ognahay waxaana jira warar hadda ii sheegayaan dad ka yimid xaafado kamida meelaha soomaalidu ay degto ee kiseenyo qeybaha koonfureed oo lagu yiri in dhismo soomaali ay aada u fara badani ay degaan ku leeyihiin oo aan hoteel ahayn in iyana baaritaan lagu sameeyo oo la yidhahdo hiiraan lodge hase yeeshee hoteelkan qudus ayaa hadda baaritaankiisu aada u socdaa welina wax lagama helin waxaa soo galay dadka quburada aqoonta u leh waxyaabaha qarxa sida loo kala furfuro waxaa soo galay ciidamo oo aada u hubaysan iyo raxan iyaga oo wata waxaana dadkii dhammaa oo hoteelka deganaa oo ka badan adiga ilaa boqolaal qof lasugu keenay meel barxada hoteelka kamid a waxaa dhinac kasta jidadka hoteelka mara ku gadaamin ciidamada dagaalanka argagixisada soomaalidii xaafadahaas agaraalkiisa ganacsiga ku lahaa lafahaltooda wadooyinka ayay tuban yihiin iyaga oo daawanaya bal waxa ka dhaca gudaha hoteelka qaarkood waxay kuu sheegayaan in dad laga shakisan yahay hoteelka gudihiisa lagu hayo ilaa hadda laakiin booliska uganda wax wara kama soo saarin baaritaankan
sidee marka dadka soomaalida ee aa aragta arrintan ay u saameysay marka iyagu ay haddana noqdeen bartilmaameedka laga baarayo waxyaabo qarxaa iyo in kooxa argagixisa ay kusoo dhex dhuuman karaan sidee soomaalida kambaale ay hadda dareemayaan
falastiin ay sooma soomaalida dalka uganda kun oo cuqdad badan kama qabaan in baaritaano dhinaca ammaanka ah la sameeyo iyada ayaa qayb ka noqda mararka qaar inay booliiska wargeliyaan oy dhahaan agar aarkeen waxbaan kaga shakinay ama qofhidal waan ka shaksanahay dadka imaanaya nasahaantooda iyaga ayaa la weydiiyaa ee dadka uganda soo gelaya oo qaarkood samiirta si loo dib lagu weydiiya haddii ma dahdo waxayna aada wada shaqeyn ula leeyihiin ciidamada ammaanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo tobankii markii cayaaraha adduunka ay ka socdeen dalka south africa dadkii daawanaya cayaarahaas gebagabadiisii dalka uganda loogu qarxiyey in ka badan toddobaatan iyo lix qofna ay ku dhinteen soomaalidu waxay bilaabeen in ay markaasi wada shaqeyn xagga ammaanka la yeeshaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka uganda iyagoo halkan kulan ganacsi aada u fara badan diidayana in saameyn ganacsigooda uu ku yeesho ammaan darrada
kaas waxa uu ahaa cilmi cismaan faarax boodhare wariye ku sugan magaalada kampala ee dalka uganda oo qadka telefoonka iigu waramayey
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kery ayaa ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar isagoo weli wada ama isagoo weli dhexda uga jira dadaalka uu maraykanku ku doonaya inuu ku sameeyo isbahaysi ka dhana kooxda daacish ee haysata qeybo ka tirsan dalka ciraaq iyo siiriya kery ayaa la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil alcarabi waxaana la filayaa inuu arko madaxweynaha dalka masar al siisi dhinaca kalena qaar ka mid a hogaamiyaasha ururka akhwaanulmuslimiin ayaa lagu amray inay ka tagaan dalka qatar haddaba wararka la xiriira booqashada keeriya ee qaahira iyo iyo weliba waxaa kala haystaa dalka qatar iyo akhwaanulmuslimiinka waxaa inoo haya oo haatan khadka taleefonka ee magaalada qaahira si toosa ugu jira wariyaheena xuseen cismaan saxnuuni bal saxnuuni haddaad imaqlaysid marka hore waxaad faahfaahin ka bixisaa xogayaha arrimaha dibadda john kery safarkiisa qaahira iyo ilaa iminka wuxuu masar kala kulmay
waad mahadsan tahay cabdi casiis dhab ahaantii john kerry xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka oo maanta soo gaaray magaaladan qaahiro ayaa waxa uu la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta al sayid nabiil al carabi madaxweynaha wadanka masaarida al sisi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee wadankan kuwaasoo ka wada hadlay natiijada kasoo baxday shirarka ama kulankii ay yeesheen wadamada carabta ay ku yeesheen magaalada jidda ee dalkaasi sacuudi arabiya iyo weliba sidii loo xoojin lahaa isbahaysiga uu horkacayo maraykanka dhab ahaantii nabiil al carabi oo warfideenka si kooban ula hadlay kulanka uu la qaatay john kerry kadib ayaa sheegay wadahadalada inay ka wada hadleen aan iraahde john kerry arrimaha ka taagan dalalka ciraaq syria iyo libya gaar ahaan sidii loola dagaalami lahaa argixisada ka jirta mandiqada bariga dhexe dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masaarida saamix shubri iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka oo goordhow ayaguna shir jir ay isku qabtay magaaladan qaahiro ayaa sheegay sida daruuri ay u tahay in la dhiso isbahaysi xoogan oo lagula dagaalamayo ururka daacish xogayaha arrimaha dibadda ayaa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani ayaa sheegay in isbahaysigaas uu noqon doono mid xoogan oo xildada loogu siibayo ururka daacish ee dagaalyahanadooda waa tahay marka masar markaad eegtid isbahaysigan uu maraykanku doonaya inuu dhiso qeyb intee leeg bay ka ciyaari kartaa sidaan la socno maraykanku wuxuu raadinayaa ciidamo dalalka carabta ka socda oo daacish laga horgeeyo marka ma dhici kartaa masar inay ciidamo ku yaboohi karto isbahaysigan uu maraykanku raadinayo
waa su-aal meesha ku jirta dhab ahaantii ilaa iyo hadda lama oga in maaragtay ciidamada dalka masar qayb ay ka noqonayaan dadaalada milatariga ee dowladda maraykanka ay ku dooneyso in lagu wiiqo ama xididada loogu siibo ururka daacish laakiin john kerry ayaa hadaladiisa waxaa maanta ka mid ahaa in dalka masar muhim u yahay la dagaalanka ururka daacish iyo guud ahaan argixisada ka jirta mandiqada bariga dhexe waxa uuna ammaanay kaalimaha dalka masar uu horey ugu ciyaaray arrimaha ciraaq iyo falastiin sidoo kale john kerry ayaa gabagabadii sheegay in maalinta isniinta magaalada baris lagu qabanayo shir caalami ah oo ay ka qaybgelayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka qaybta ka noqonaya isbahaysiga xididada loogu siibayo ururka daacish marka waxaa la dhihi karaa ilaa iyo hadda macadda dowladaha sida rasmiga ah military ahaan qayb ugu noqonaya la dagaalanka ururka dawla islaamiya iyo noocu uu noqonayo dagaalka lala gelayo ma ma ma wuxuu noqonayaa mid cirka ah mise mid dhulka ah marka dhammaan waa su-aalahaasi kuwa taagan oo la ogaan doono maalmaha soo socda ee cadcasiis waa tahay markaad eegto dadka masar iyagu siday u arkaan ururkan daacishe meelo ka mida ciraaqna qabsaday siiriyana haysta aragtida guud ee dadka masar ay ka qabaan ururkan siduu yahay
dhab ahaantii dadweynaha masaarida ayaa waxaa la dhihi karaa gebi ahaan waxa ay ka siman yihiin in ay kasoo horjeedaan urur kasta oo hugaysan oo noqon kara argagixiso ama wax u dhidi kara deganaanshaha wadamada ama dalalka nabadu ay ka jirto laakiin waxa ay ku kala qaybsan yihiin faragelinta lagu sameynayo dalalka ciraaq iyo syria sida ay noqonayso iyo sida loola dagaalamayo ururada mintidiinta ama iyagu argagixisada ah ee ka jira mandiqada bariga dhexe sidoo kale waxaa jira shacab badan oo reer masar ah oo iyagu diidan in urur walba oo ka jira bariga dhexe in lagu tilmaamo inuu yahay urur argagixiso laakiin markii si guud isku soo duubo shacabka masaarida ah marka warbaahinta masar aad eegto waxaad arkaysaa inay kasoo horjeedaan gebi ahaanba ururada hubeysan ee argixisada ee ayagu aaminsan fikirka mayalka adag ay ka jira sida wadamada libiya ciraaq iyo syria waa tahay xuseen dhinaca kalena waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in qaar ka tirsan madaxda garabka siyaasadda ee ururka akhwaanulmuslimiin ee dalka masar oo ku sugnaa dalka qatar amaba deegaan ahaan halkaa u deganaa in la amray inay dalkaasi ka baxaan bal faahfaahin kooban arrintaasna naga sii
waa sida aad sheegtay cabdi casiis afhayeen u hadlay xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda oo ku sugan magaalada dooxa ayaa sheegay in dowladda qatar ay ka dalbatay qaar ka mid ah hogaanka sare ee ururka aqwaan muslimiinka iyo xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda inay isaga tagaan dalkaasi qatar samir al wasimi oo ku hadlayay afka xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda oo jooga qatar ayaa sheegay in madaxdaasi loo qabtay muddo ka yar bil waxa uuna hoosta ka xariiqay shaksiyaadka lagu amray inay isaga tagaan dalkaasi qatar inay ku jiraan cumar daraaji oo ah wasiirkii qorsheynta qaranka ee wadanka masaarida kana tirsanaa hogaanka sare ururka aqwaan muslimiinka iyo maxamuud xussein oo isna ahaa xogayaha guud ee ururka aqwaan muslimiinka iyo xamza zubac oo isagu ah afhayeenka xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ilaa iyo hadda marka cabdicasiis lama oga falcelis rasmia oo kasoo baxay ururka aqwaan muslimiinka iyo xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda balse xeldheerayaasha siyaasadda ayaa tilmaamaya inay tallaabadan dowladda qatar ay qaadayso ay qayb ka tahay cadaadiska ama culeysyada ka imaanaya caalamka iyo mandiqada bariga dhexe ee lagu saarayo xukuumadda dooxa sidii ay xiriirka ay ugu jari lahayd taageerada ay siin jirtay ururka aqwaan muslimiinka masaarida markaa si kooban xaggee ayay dhici kartaa wadankee ayay tegi karaan bay kula tahay haddii qatar oo ay isku fiicnaayeen akhwaanka ay sidaasi u amartay inay saraakiishu ka baxaan wadankee ayaa marti gelin kara oo hayn karaa saraakiishan
xeldheerayaasha masaarida sida ay ka sheegayaan warbaahinta maxalliga ah wadanka ugu dhow oo la filayo inay saldhig ay kasii dhigtaan ayaa waxay noqonaysaa dalka turkiga oo haatan qaarkood ay degan yihiin waa madaxda aqwaan muslimiinka iyo xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda gaar ahaan magaalada ankara iyo istanbul cabdicasiis aada iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee dalka masar oo khadka taleefonka si toosa ugu jiray magaalada qaahira
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan halkani waa v o a washington boqolaal qoys oo beeraley ah ayaa lagu soo waramayaa inay guryahooda ka carareen kadib markii uu daad kaga soo rogmada webiga shabeelle tuulo ku dhow magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi webiga shabeelle ayaa karkaarada jabsaday dhul saddex kilomitir dhirirkiisa lagu qiyaasay oo ku teedsan tuulada xawaadley oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jirta jowhar halkaasi oo ay ku barakaceen dad markaasi laba boqol iyo konton qoys ka badan oo beeraley ah waryaheena maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka xawaadley kula xiriiray axmed barow axmed oo ka mid a dadka magaalada jowhar uga ambabaxay si markaasi howlo gurmad ah ee xawaadley markaasi ka socda ay gacan uga geystaan
madaxda waxay u jirtaa xawaaley labaatan iyo shan kilomitr ay magaalada juur u jirtaa waxay saaran tahay webiga shabeelle ilaa xawaaley dhul lagu qiyaasayo ilaa afar kilomitr ayaa webigii korshub ka sameeyey magaaladana webiga ayaa ku wareegsan kulli marka magaalada muskimus way laga guuray biyihiyaa ku jira haddana weli way ku socdaan wa waa gartay marka dadka deganada intay leegyihiin dadka degan magaalada waa dad aada u fara badan ilaa maaragtay aan la qiyaasi karin oo degmo dhan waayo degmay u qalantaa meesha axmed dadkan beeraleyda ahaad ii sheegtay in daadadku ay saameeyeen oo guryahoodii ay dabcan ka carareen iyagu xaggey maciin bideen waa ka baxeen magaalada banaankeeda ayay buushash ku dhisteen asay degan yihiin marka xaaladda bini aadnimo ee dadkaa waa sidee aada bay u dhibaataysan yihiin xagga caafimaad ahaan maadaama magaalada biyihii ku dhow yihiin oo biyi habeen ku socdaan xilliguna waa xilligii deyrta la filanaya oo koleel oo jiro dhilmaayada cad ayaa aada u kacsan dadka dhilmaayo xoog lahaa hesha meesha dadka fiiriyaal ma haystaan sanadkii horena beeraha biyaa ka gooyey oo dalag saas umasa ugu sameoyin marka dadka aada bay ugu rafaagsan yihiin meesha markaad fiiriso dadka ku nool iyo waxa ay tacbadaan bal maxaad faahfaahin oo naga siin kartaa dadka waa dad oo ku noolahay macnaha webiga jiinkiisa waay waxay tacban jireen galleyda iyo sisinta marka beerihii hadda sanadkan ay tacbeen oo webiga horhoraantiis ku tacbeen haddana biyihiia meesha kasii galay mar labaad aa sii naafeeyey marka hadda waxay banaankaay ku wada joogaan kuwa kalena waa cabsi ay jirto beerihii kaloo fakan lahayna haddana biyihii waa ku socdaan wa waa gartay wax gurmadoo loo fidiyey oo ama maamulka gobolka ama hay-adaha kale ama bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi wax gurmada oo biyaha looga hortagayo socda maya ilaa hadda hadda saaka markaan tagna kadib ayaan gobolka u sheegnay dhibaatada ka jirta meesha marka waxay yidhaheen hala sii geeyo ba loorar ilaa kun iyo shan boqol oo loor ayay uqmandeeyeen oo hadda loo sii sidaa in la geeyo laakiin waxay ku taraysa ma laha oo ilaa saddex kilomitr dhuleeg afar kilomitr ku dhow aad ku shubaayo biyaha wada webiga inuu naqa maogi waa halintay ku jiraan iyaga dhan axmed xilligan oo roobab aanidee in soomaaliya oo abaara laga soo sheegayo in dhinaca kale la yidhaahdo webigii shabeelle ayaa ku fatahay tuulooyin waxa laga yaaba dad badan inaan wax badan ka fahamsanayn waxa sababi kara daadadka noocana maxaa keena webiga sidiisaba waktigan oo bishaan sebtembar la yidhaahdo waxau keenaa biyo fara badan a dhinacaas etoobiya ka waagii hore dawladii dhexa ay jiri jirta waxaa jiri jira mashruuc la yidhahdo mashruuca fawga oo weyn oo webi labaad ah oo jawar meel ka xash toban kilomitr u jirta ku yiilay oo lagu neefi jiray webiga dhan si uu magaalada jawhar iyo tuulada hareeraheeda ay uga badbaadaan sanadihii dawlad la-aanta ayay meesha duugantay wax laga qabto dayactira ma laha haddaan marka mashruucaas uusan hirgelin oo haddana sidiisi lagu celin dhibaatada waa waa markasta way joogtay ahaanaysaa marka meeshii lagu neefi lahay ayaa ebera marka magaalada dadka jooga kulli haddana wadadii oo sanadkii hore ay naafeeyeen biyuhu waxayna macabsanaya hadda roob inuu yimaado roobka hadduu yimaadna ay magaalada haddana go-doon ku laabanayso ayaa xoogga la saaro hadda waxaa lagu bilaabay in maaragtay lagu shubo caro kaawo caro layidhaah oo jidkii maaragtay si oo haddii roobku yimaad aysan u naqan meel go- goon ah marka waa wadada isku xirta muqdisho iyo waxaad ka hadlaysaa balcad ha muqdisho balcad laakiin qayb yar oo shan kilomitr bara oo biyihii sanadkii hore soo baxay ay naafeeyeen oo doon lagu gudbi jiray oo jidki dhame oo meel ebera naqday ayaa hadda la rabaa in maaragtay bal jidkii la toostoosiyo shanta kilomitr la toosiyo kaasi waxau ahaa axmed barrow axmed oo ka mid a dad magaalada jowhar ugu ambabaxay si howlo gurmad ah ay uga fuliyaan deegaanka xawaadley oo markaasi daadad ay kusoo ragmadeen waryaheena maxamed colaad xasan ayaa waramayay qadka telefoonka halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashicuud waa kuwan
kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha warqadda ugu horeysa barnaamijka balyadii heesaha toddobaadkanna waxaan ku bilaabayaa warqadda ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar sucaad saleebaan ay ku jirto waxaa kaloo ku jira cabdiraxiim suleymaan iyo madoobe maxamed waxay dhammaan dadkaasi hambaliyo aroos u dirayaan boqorka bay yidhahdeen cabdifataax suleymaan iyo boqorada fawziya cabdulaahi oo arooskoodu ka dhacay dalkan maraykanka waxaa la yidhi caashe ibraahim danda hees xula arooskan u raadsha baa la yidhi waa tahay arooskan ka dhacay dalkan maraykanka hees xula u raadsha buu leeyahay waanu ka ballan qaadaynaa waa tahay dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray hooyo deeqa xaaji xasan iyo hooyo zahre gaas guutaale iyo adeer warsame akabe iyo saleemaan xaaji cabdi akabe iyo waxay yidhahdeen macalin caasha axmed cumar iyo waxay yidhaahdeen kiin muuse diiriye iyo khani boos akabe iyo cabdinaasir boos akabe iyo cabdiraxmaan boos akabe iyo maxamed boos akabe iyo waxay yidhahdeen roodo boos akabe iyo jaamac xaaji cabdi akabe iyo cali xaaji cabdi akabe iyo cusmaan xaaji cabdi akabe iyo waxay yidhaahdeen faa'iza iyo hinda iyo xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo bashiir maxamed maxamuud iyo mustafa ismaaciil jaabir iyo ugu dambeysta hodan cabdi faarax dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan maraykanka iyo imaaraadka carabta iyo u k iyo waxay yidhaahdeen buuhoodle sweden turkiga germany iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay halkan uga diraan mudane axmed boos akabe iyo waxay yidhaahdeen marwo ayaan maxamed muuse oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen buuhoodle waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaan idin leenahay isku waara ubad kheyr qabna ee beeda kale sii aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay naga soo gaartay caasho salaatakar faadamo salaatakar dahabo salaatakar ruqyo salaatakar iyo odaygeeda cabdilfataax xaaji maxamed jaamac cabdikariim maxamed jaamac cabdulaahi maxamed jaamac daydan baa layidhi maxamed jaamac iyo sagal maxamed raage khatro cabdisalaan jaamac iyo maryan sheekh ibraahim waxay ku magac dheer tahay juuramey iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan samsam maxamed jaamac iyo maxamed amiin faarax raage waxaa la yidhi wadanka denmark ducada waa xaggiina ibraahim warqadani waxay fartu kasoo boodaan muqraalku kasoo booday inay aqal galeen in ubad u dhashay iyo inay ismehersadeen si kastoo ahaataba waxaan u rajaynaynaa hadday aroos yihiinna in ilaahay ka dhiga arooskii waara hadday meher yihiinna arooska ay ku xijiyaan haddii ubad dhashana mid wanaagsan uu ilaahay uu ka dhigo ubadkaasi oo kii soo barbaaro u noqdo waa sidaas caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray zakariya cabdicasiis ismaaciil iyo maxamed cabdixaafid cali axdar iyo maxamuud cabdiraxmaan xasan ustaadka loo yaqaan iyo cabdiraxmaan aadam suudi iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi cabdicasiis ismaaciil iyo yacquub cabdixaafid cali axdar iyo cabdulqaadir maxamed nuur iyo yaasiin ibraahim cabdi iyo cabdikariin maxamuud axmed gocay iyo cabdixakiin maxamed cusmaan baxnaan iyo waxay yidhaahdeen deeq cabdulqaadir cabdirasaaq maxamed ismaaciil oo cajib loo yaqaano iyo cabdirasaaq axmed khadar axmed cabdalle iyo khaalid sheekh mubaarak sheekh xuseen waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan ugaas cumar jaamac cabdi iyo waxay yidhahdeen marwadiisa safiya xasan axmed oo meherkooda uu ka dhacay buuhoodle oo ay leeyihiin guur kheyr qaba inuu idin horseeda meherkaasi ayaana beeda kaga barayn aamin aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahim maad soo qabatid heesta ugu horeysa toddobaadkan waxaan usoo qabanana dhegeystayaasheena heesta surqo waxaa ku luqeeya maxamed bike ibraahimo weliba heestani surqo waxay ka mid tahay heesaha cusub ee iyagoon weli la qaadin uu fanaanka b k uu ka qaaday kulankii dadweyne dhowaan v o eda ku qabatay magaalada hargeysa marka habeenkaas ayay ahayd markii ugu horeysay heestaasi afkiisa laga maqlo fanaankan maxamed b k marka waxaad leedahay jawi aada u qurux badan oo nalalku ay isdhaadhaafayaan oo guduud iyo cigaar iyo ayaa lagu qaadan baa leedahay aad iyo aad munaasabad gaara bay ahayd haye
suqroy waan ku doorto inta dumar mar xidhatiyo inta dunida joogtaba intan adiga ugu xidhay intan adiga ugu xidhay suqroy waan ku doorto inta dumar mar xidhatiyo inta dunida joogtaba intan adiga ugu xidhay intan adiga ugu xidhay aan tegin dantu maalinkuma qaban ibindaabyayacee dilmadana kacaagani dayackaagamaan tegin dantu maalinkuma qaban ibindaabyayacee dilmadana kacaagani anna waadi deeqdo dadkan kuugu jecelahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay anna waadi deeqdo dadkan kuugu jecelahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay dunidaaba kala dhiman darallay qabyow tahay dadaal oo ka sii badi dacaryaanay kugu noqon dacaryaanay kugu noqon dunidaaba kala dhiman darallay qabyow tahay dadaal oo ka sii badi dacaryaanay kugu noqon dacaryaanay kugu noqon degalkaynu joognana dood baa ku yaallo dirir baa ku horeeye ku ducayso weligaa degalkaynu joognana dood baa ku yaallo dirir baa ku horeeye ku ducayso weligaa anna waadi deeqdo dadkan kuugu jecelahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay wow dawadii naftayda ay dooqaygi baa tahay waa tahay maxamed biikay aad buu nooga tumay soo ma
dhegeystayaashuna aad bayba heesta uga helaan inu malaynaya waa tahay waa tahay intaasaanu ku dhaafno heestaasi surqooy iyo fanaanka maxamed b k weli fari kama qodna baanu leenahay dhegaystayaasha heesahaan idinku talagalnay toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waraaqihiinnii ayaa faraha ka badan bal iyaguna aan barbar wadna baan leenahay heesahan dhegaystayaashu wayno warqadan waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa bahda v o a marka xigta baa layidhi waxaan halkan hambalyo uga diraynaa annaga oo kale ah bay yidhahdeen aaba fidow xalane iyo hooyo khadiijo afrax cabdi iyo xaliimo fidow xalane iyo caruurteeda maryam fiidow xalane iyo caruurteeda xabiibo fiidow xalane iyo caruurteeda mako fiidow xalane iyo caruurteeda iyo cabdulaahi fiidow xalane ismaaciil fiidow xalane iyo shariif cabdi wehliye iyo cabdifataax cabdulaahi guuleed baa la yidhi waxaan hambalyo u diraynaa bay yidhahdeen dhammaanteen oo isku duuban shariif fiidow xalane iyo marwadiisa farxiyo xasan afrax oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyne maalintii ay taariikhdu ahayd baa layidhi sagaalkii bisha sagaalaad laba kun afar iyo tobanka waa bishan agost sagaal- sagaalkeedii waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaan ugu duceynaynaa in meherkaasi uu noqdo midkii wanaagsanaada ee arooskana uu ku xigo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo salaad iyo habaryar safiye salaad iyo habaryar xabiibo salaad iyo habaryar xamdi salaad iyo waxay yidhaahdeen ah, habaryar xalwo salaad habaryar farduuso salaad iyo dhammaanba reer salaad iyo adeer maxamuud faarax shuuriye iyo eedo waxay yidhaahdeen ah, siraad faarax shuuriye iyo shaafici nuur calas faarax iyo waxa ay yidhaahdeen saadiq nuur calas faarax shuuriye iyo abuukar nuur faarax iyo cali xaryaan faarax iyo bashiir xaryaan faarax iyo xaawo cali faarax dhammaantoodna waxay u hambalyaynayaan cumar cabdisalaam macalin aadan iyo waxay yidhahdeen aamino nuur calas faarax shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waar ah oo eebbe uu kala siiyo aamiin hooyo faadamo gurxan maxamed iyo aabe xayir qaasim cabdi iyo faysal xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo laxildhibaan ah, nuur xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooyo kaydsan xaayir iyo caruurteeda iyo faadamo xayir qaasim iyo luul sheekh muxsin maxamed iyo bishaaro xayir qaasim iyo sidoo kale hooyo sareedo macalin caruurteeda iyo sidoo kale baa la yidhi dayibo bare caagane iyo caruurteeda iyo sidoo kale buraale bare xaajir iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cawaale sheekh siraad waxa ay dhammaantood kala joogaan jigjiga doolow bay bohol garas baa la yidhi iyo sidoo kale diri dhabe adis ababa doolow addo waxay dhammaantoodna hambalyo u dirayaan aadan xayir qaasim iyo roobo yuusuf axmed oo ay gabadh ugu dhalatay degmada baa la yidhi bohol garas waxaana loo bixiyey gabadhaasi faadumo sahra aadan xayir ducada waa xaggeena baa la yidhi faadumo sahra soo barbaaran oon leenahay oo noqotiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin caasho dhambaalkanna waxaan ka helnay aabba cali gaas sheekh axmed iyo waxay yidhahdeen hooyo jawaahir warsame maxamuud iyo yaasiin cali gaas iyo liibaan cali gaas iyo aamine cali gaas iyo caasho cali gaas iyo amaal cali gaas iyo shukri cali gaas iyo fatxi cali gaas iyo deeqo cali gaas iyo dhammaan reer cali gaas waxay yidhaahdeen adeer cabdiweli biixi jaamac iyo eedo bishaaro xaashi iyo adeer cusmaan cabdi maxamuud iyo eedo khatro cabdi maxamuud iyo eedo xamdi cabdulaahi jaamac iyo abti ibraahim miro aadan iyo abti maxamed miro aadan iyo hooyo isbahaan miro aadan iyo iimaan cabdulaahi xariir iyo farxiye cali iyo yurub jaamac waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabduqaadir cali gaas iyo khadre jaamac biixi oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada nairobi dalkaasi kenya oo ay leeyihiin guur qayr qab ah ayaan eebeda kaga baraynaa iyo nolol raaxo badan aamin aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim intaadan heesta labaad soo qaban warqadan oo si weyn waqti loo geliyay sida ka muuqato aad loo soo xardhay aad baa warqadan looga soo shaqeeyay waqti badan baa galay waa tahay waxay naga soo gaartay oo ugu horeeya hooyo deeqo xaaji xasan xaaji cabdi iyo hooyo sahra gaas guutaale iyo adeer warsame akabe iyo saleebaan xaaji cabdi akabe iyo macalin caasha baa la yidhi axmed cumar iyo kiina muuse diiriye iyo cabdiqani boos akabe iyo cabdinaasir boos akabe iyo cabdiraxmaan boos akabe iyo maxamed boos akabe waa dhammaan ilmo boos akabe iyo sidoo kale rooda boos akabe iyo jaamac xaaji cabdi akabe iyo cali xaaji cabdi akabe cismaan xaaji cabdi akabe iyo faa'isa xaaji cabdi akabe iyo hinda saleebaan akabe iyo xuseen cabdulaahi cabdi sahale iyo bashiir maxamed maxamuud iyo mustafa ismaaciil jibaar iyo ugu dambeyntii hodan cabdi faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi buuhoodle maraykanka britain iyo imaaraadka carabta sweden turkiga germany iyo soomaaliya waxayna halkan hambalyo uga dirayaan baa la yidhi mudane axmed boos akabe iyo marwo ayaan maxamed muuse arooskoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay sideedaad ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka magaalada magaaladii unbaa lasoo qoray fadlan ha noo soo daaya bay yidhahdeen heesta indhacaashaq ee uu ku luuqeeyo fanaanka cawaale aadan haye dalab baa daba socda een, warqadda marka la aqriyo kadib heestaasna ku dara baa laleeyahay ibraahimo heestaas idinma haynase yeeshee hees kaloo aanay ka dhicin ayaan idinkugu bedelaynaa waata haddaa loo fadhiyaa waate wax dhintaad ka samirtaa rajana waa la dhowraa wixii dhumana doondoon ayaad isdhiiri gelisaa haye madaa ku luuqeynaya intaas mataqsiintiba ma dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanay haye waxaa ku luqeynaya fanaanka cabdiqaadir bunis
intaad ka samaysaa rajo waa la dhowraa waxdintaad ka samaysaa rajo waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa waxi lumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa wax dhintaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa وحلمينا دندون هي تسديري جليسة وحلمينا دندون هي تسديري جليسة dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo cadaalandool haraadban labka dhiganaya dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo wayday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco adhici wayday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco wadhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye wadhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamatiran dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamatiran dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa Hey, dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamashe dhulka meesha doogale intwayga badanto sididiyo kulaylba kabanada gadhaaye
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo buunis waa tahay dhinacii waraaqaha ayaan mar kale jaleecaynaa warqadanna waxay ka timid deeqa suudi tarabiha adeer saacid siciid cumar iyo cabdixakiin nuur khaliif iyo cali faarax somatar iyo jaamac maxamed guuleed iyo jabarti cabdul maxamed iyo salma cismaan guureeye iyo sidoo kale sucdi cismaan guureeye iyo maxamed siciid faarax waa maxamed nayl iyo hooyo faadimo faarax caways iyo sidoo kale hooyo madiine faarax warfaa iyo caruurteeda iyo hooyo aamino ismaaciil iyo caruurteeda iyo sidoo kale reer abshir faarax waxaa kaloo ku jira aabe maxamed aadan warsame iyo caruurtiisa iyo xaawo faarax samatar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi warsame waxauu ku magac dheeryahay dhalo iyo ugu dambeyntii cabdiweli axmed faarax iyo dhammaan shaqaalaha baa layidhi wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka puntland waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya ethoobiya britain maraykanka kenya iyo meelo kale oo caalamka ka mid a waxaanay taani dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhahdeen brofesor cabdiweli maxamed aadan warsame ducaale iyo sidoo kale marwadii saadi torese bay yidhahdeen kinsi abshir faarax jaamac oo wiilgu dhashay magaalada garoowe taariikhdu markay ahayd afartii bishan sebtembar waa tahay dhambaalkan waxa uu ku bilowday caashucuud iyo ibraahim daandurey waan idin salaanay waxay yidhaahdeen salaan kadib waxaa nahay maryan cabdi oo joogta dhadhaab iyo waxay yidhaahdeen xamdi caddi iyo seenab xasan iyo hibaaq nasiibo iyo hodan fanaxley iyo riyaaq iyo sihaam sharaf iyo waxay yidhahdeen zuhuur sharaf iyo maryan cabdi oo gaadhiso jooga iyo hindo dhaqane iyo suleymaan sheekh xasan iyo faarax lamaane iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid yare iyo dhammaan qoyska reer cabdi baraako waxaana aan jecelnaha bay yidhahdeen inaan taaniyad iyo heestaanba aan gaarsiino aadan cabdi baraako iyo waxay yidhahdeen sacadiyo siman oo aruuskooda uu ka dhacay gobolka waqooyi bari kenya gaarisa waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina le waaye caashucuud haye waanu u duceynaynaa waa tahay warqadanna waxay naga soo gaartay waxaan halkan ka salaamaynaa bay yidhaahdeen dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan bay yidhahdeen qaybta salaamaha salaan kadibba waxay yidhaahdeen annaga oo kale ah reer goorey cali faarax iyo sidoo kale reer samaan cabdi xuseen iyo deeq goorey cali iyo cabdi goorey cali iyo sidoo kale caasho goorey cali iyo khatro goorey cali iyo sidoo kale saynab goorey cali iyo hooye qaali aadan xasan hooye xaliimo carey baa la yidhi iyo aabe samaan cabdi iyo mahad samaan cabdi muno samaan cabdi iyo sidoo kale maymuun samaan cabdi waxaan halkan hambalyaar hoos uga daraynaa bay idhahdeen axmed samaan cabdi oo sanka lagu naanisa iyo sidoo kale ruqiyo cabdi maxamed dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray khatare maxamuud faarax iyo hodan xaryan faarax iyo faadumo daahir iyo faadumo yuusuf iyo dhammaanba reer faarax shuuriye iyo amaal cali maxamed iyo sagal cali maxamed jamiilo cali maxamed iyo mardiyo maxamed cabdi iyo muno maxamed maxamuud iyo sacadiyo maxamuud macalin iyo waxay yidhaahdeen faaduma cabdulqaadir iyo deeqa cabdulqaadir iyo raxmo cabdiraxmaan iyo xamdi cali nuur iyo xamdi cabdisalaan sucaado axmed nuur iyo maxamed colaad xasan waa waryaheennii iyo maxamed sheekh nuur dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestaanba ay hawada u marayaan cumar cabdisalaan macalin aadan iyo aamino nuur calas faarax shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamin annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa bal heesta xigta ibraahim oo dhinacaaga caasho heesta kale aan dhegeystayaashana usoo qabanayno waa hees aan isdhihi karo dadka badankii hore uma haysan maqlin haye xataa anima ku jiraa taas ma hubo waa tahay marka laakiin fanaankan heese badan uu qaado ayaa aada loo yaqaanaa eh, dalmarow uu la qaado xaliimo qaliif magool waa sala darbi.
eh, ceelbuur naruuro iyo naruure iyo waa garta maanta dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta gargaar uu ku luqeynayo fanaankaasi salaad maxamed derbi
gudbaan ku dhaco gaabiyo sida ruux bandala burbuurte garbaduubnin loo xiray geesna uma dhaqaaqe sida guuyadii baan ku gayoomay aydoon cidla gooni taagnoon gabagabo istaage hashii gudlatee gaagacdee neefkii maysaan edeeda hashii gudlatee gaagacdee gorofkii maysaan gedeeda Gabagabo istaageen magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya mise goraygaadaba gacantan ku dhigaya godbaan ku dhaco gaabiyo sida ruqundalaan gurgurteen dubnin loo xiray geesnama dhaasaafee daba dubnin loo xiray geesnama dhaasaaqee goofaan irmaanen gasha laga cabaayo galxareeda moodo goofaan irmaanen galsha laga cabaayo galxareeda moodo biyogaani waaye goofaan irmaanen gasha laga cabaayo galxareeda moodo biyogaani waaye magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya mise goraygaadaba gacantan ku dhigaya
yaa salaam goortay gaartaba gacantaan ku dhigayaa muyir mise gargaar la-aan baan halkan joogaa heesta ibraahino horta een, aan ku caddeeyay horta weli ma maqal heestan hadda igu horreysa haye waa tan labaade een, dadka waa daadsa wax loo dhahaya oo iyagoo maqle xataa dhahaya tana mm, mm, mm, mm, maxaa dhawaa xilligaan maqli jiray sidaad madaxa u ruxaysa ayaan ba ka heesta gartay laakiin aad bay ii gashay salaa derbi waxaans lahaa horta waxaan ogaaday inaan aad u yara ibraahino
isma dhihine haye sababtaan kuu sheegaya markaan u fiirsado heesaha fanaaniinta ay qaadaan ee faraha badan leh ee keedadka kala duwan ee soomaalida ay leedahay yaal waxaan is idhahdaa mid aan ku soo marin malaha ma jirto laakiin waxaan ogaadaa inaysan iiba bilowneynba marka taas waxay caddaynaysaa heestaa weliba maqal wax badanaa ku dhaafa cashoy wax badan bay dhaafe waa tahay codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi heestiis waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan ibraahim oo inaad waayo waayo soo xusuustay kuwii dhegeysan jireen aad jawiga ku ku dhegeysan jireen ay soo xusuusteen kuwa hadda maqlayna inay hadda u bilaabayso sideedoo kale aadaa u mahadsanta
waa tahay bal warqadan aan soo qabta markana waraaq aad u dheer waxaa uga horeeya waa hambalyo aroos marka ugu horeysa waxaana uga horeeya maxamed sheekh nuur iyo cusmaan xasan bariise iyo maxamed colaad xasan iyo sahra cabdi axmed iyo cabdicasiis xasan dhoorre baalyire iyo faysal sheekh nuur iyo faadimo sheekh nuur iyo saytuun sheekh nuur iyo cabdulaahi sheekh nuur ubax sheekh nuur iyo safiye sheekh nuur iyo aamine sheekh nuur iyo ayaana faarax abukar iyo sidoo kale siciid cumar axmed iyo cabdulaahi xuseen macalin asbaro iyo deeq cali cabdi iyo cabdirasaaq cabdulqaadir sabriye awow ku magac dheeryahay iyo cabdulaahi maxamed camalow lagu naanaysa iyo sidoo kale aadan cabdi axmed iyo cabdifataax cali aadan iyo cabdulaahi maxamed warsame shaashaale waraaqaha sida loo soo dheerdheereeyo marka qaar waxaan israadaa dadku maxay jiraa dadku waa mashiin mise wariyaasha ma daalaan malaha waxaa laga yaabaa aragtina laga haysta inay jirto waa tahay iyo sidoo kale cabdiraxmaan yuusuf xasan wuxuu ku magac dheer yahay bukhaari iyo ismaaciil macalin cabdi guure iyo ciise maxamed guure iyo khaalid axmed maxamed ifaye dhammaantood baa layidhi waxay hambalyo u dirayaan cumar cabdisalaan macalin aadan yaa ku lamaan waxaa ku lamaan aamino nuur faarax arooskooda waxa uu ka dhacay baa laleeyahay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd waa sideed iyo labaatankii bishii agost ee sanadka laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin guurkiina ha noqdo kii loo aayo oo lagu kala helo awlaad saalixiina baa layidhi annaguna aamiin ayaanu u raacinayna aamin ayaan leenahay dhambaarkan wuxuu naga soo gaaray siciid cali cabdulaahi iyo cabdifataax aadan axmed iyo maxamuud faarax axmed iyo maxamuud ibraahim cabdulaahi iyo ibraahim axmed xuseen iyo cabdifataax xaaji maxamed cawad maxamed cabdi iyo cabdiqaadir cumar xaaji iyo maxamed cabdiqaadir xaashi iyo abuukar nuur faarax iyo cabdixakiin maxamed xasan iyo xasan jimcaale maxamuud iyo maxamed axmed faarax iyo farxaan maxamed ismaaciil iyo farxiye cabdulaahi jaamac iyo ubax cali cabdi iyo naciimo muxidiin cali iyo raaxo ibraahim cabdulle iyo naciimo abuukar cali iyo ogbaada mahdi cusmaan iyo waxay yidhahdeen seynab axmed maxamed iyo shaafici jaamac tarabi iyo maxamed xasan jaamac dhammaan waxay yidhahdeen maamulka iyo macalimiinta ee ardada jaamacadda balasma waxay taaniyad aroos u dirayaan maxamed cabdiraxmaan khayre iyo waxay yidhahdeen xamdi xasan bakaar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina bashbashii barooq inaad kala kulantaan ayaan eeb idinkaga baraynaa oo idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin baan raacinaya warqadda dhinacayga ugu dambaysa oo ah warqad gaaban ibraahimna waxay naga soo gaartay marka hore baa la yidhi waxaad naga guddoontaan salaan kale iyo laaba dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada islaamaha waan ka guddoonay mid lamidana waan u diraynaa marka xiga bay yidhahdeen waxaanu kala nahay aabe cabdicasiis sheekh madborow iyo sidoo kale agaasimaha redio baydhaba maxamuud maxamed khayre iyo xaaskiisa fardowsa cabdulaahi cabdi mustaf macalin isaaq waxa uu ku magac dheer yahay garabey iyo isuduwaha baa layidhi wasaaradda maaliyadda gobolka baay mukhtaar macalin iyo sidoo kale baa layidhi tifaftiraha redio baydhaba maxamed cabdicasiis salaad oo ku magac dheer fantastic iyo maxamed nuur maxamed manuur baa layidhi iyo dhammaan shaqaalaha redio baydhaba waxay tahniyad halkan uga dirayaan waa arooska bay yidhaahdeen iyo aroosadda waannu ka xunnahay dhegaystayaal barnaamijkaasi inaannu idiin dhammaystiri weyne guud ahaan idaacaddeenina waa naga intaa waa cabdicasiis cabdicasiis xuseen cismaan iyo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington. This